Maamulka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa soo xiray tartan aqooneed loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiga. Ujeedka loo qabtay tartanka ayaa ahaa sidii loo qiimeyn lahaa heerka waxbarashada ardayda islamarkaana sare loogu qaadi lahaa fahamkooda daraasadda. Ustaad Bishaar Cabdi Aadan oo ka mid ah macalimiinta dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyow Beerula uga waramay heerka uu soo maray tartanka.
maanta waxaa waxaa inoo soo idlaaday tartan aqooneedkii sana dugsiyeedka labada kun afar labaatan iyo shan iyo labaatan tartanka waxaa isku baxay gruubyo kala duwan ilaa iyo dhowr gruub oo gaaraya toban gruub camal tobankaas gruub ayaa tartan aqooneedka loo qabtay Eh, tartankan wuxuu soo maray xaalado kala duwan iyo qaybo kala duwan ee ardayda Eh, tartanka ugu dambeyn waxaa final isla imaaday laba gruub oo kala ah gruub Abubakar- abubakar sadiiq iyo gruub imaamu termedi finaalkii maanta waxaa kusoo guuleystay gruubka imaamu termedi marka gruubkii soo guuleystay oo tartan aqooneedka kusoo guuleystay waxaan leenahay haddii aynu nahay macalimiinta reer al luqmaan hambalyo hambalyo hambalyo maamul ku-xigeenka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne Ustaad Sakriye Siyaad Qane oo soo xiray tartanka ayaa bogaadiyay ardayda ku guuleysatay tartanka.
waxaa inoo soo socday bishaan ramadaan ee maanta labaatanka mareyso tartan aqooneed ka socday gudaha maxadka alluqmaan kaasi oo macalimiinta ay soo qabanqaabiyeen iyo maamulka maxadka alluqmaan wax wareeg dheer wuxuu soo maraba tartankii maanta uu soo idlaaday maalin walba oo laba koox iska hor imaadaanba koox ayaa hareysay finaalkii maanta waxaa isku soo gaaray labada gruub ee kala ah imaamu termedi oo ka socday fasalka labaad iyo abibakar oo ka socday galaaska shanaad labadoodaba in badan ayay ka hor imaadeen guruubyo kale ay ka soo badiyeen maantana halkan waxay guush ku raacday gruubka abibakar ee ka socday galaaska labaad waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo waa soo dadaasheen juhdigaa soo bixiseen iyo meesha hiigsanayseynba waad imaadeen dhigooda kale ee gruubka kasoo horjeeday tartanka kula jira ayagana waxaa leenahay ma guul daraysanin guusha walaalihiin waa la qabtiin guusha waxay usoo wada hooyaatay waa isla iskuulkii alluqmaan Qaar ka mid ah ardaydii ku guuleystay tartanka ayaa raadiyo Beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan iyaga oo ka mahad celiyay.
madax nuur yunus kana mid ah ardayda wax ka barata macadka luqmaan khaasatan galaaska labaad kana socda garuubka imaamu tirmid waxaa maanta noo soo gabagabay tartankeenii sanadlaha ah aad iyo aad ayaan uga faraxsanahay inaan ku guuleysano tartan aqooneedkii sanadlaha anigoo ah magacayga sikri ismaaciil xuseen Ka mid ah ardayda ka barata macadka alluqmaan kana mid ah ardayda wax ka barata macadka alluqmaan oo ka socda gruubka imaamul tarmadi waxa aan aad ugu faraxsanahay tartankeena aan ku guuleysano magacaygu waa muscab geedi cabdi cali waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata macadka luqmaan waxaan ayaantan soo socday tartankii ramadaanka anigoo ka socdo garuubka imaamu termadi aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaa tartanka soo qaadno anigoo magaceeya sumay ismaaciil xuseen kana mid ah ardada wax ka barata macadka al luqmaan khaasatan galaaska labaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleysano tartankeeni ardayda waxaa leeyahay hambalyo Maamulka dugsiga hoose dhexe ee Al Luqmaan ee magaalada Beledweyne ayaa sanad waliba xilligan oo kale qabta tartan aqooneed bisha barakeysan ee Ramadaankaasi oo diiradda lagu saarayo horumarinta iyo qiimeynta waxbarashada ardayda.